Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Dr. Cali Xaaji Aadan ayaa furay munaasabadda xuska toddobaadka naasnuujinta adduunka oo lagu xusayo caalamka oo dhan laguna qabtay magaalada Muqdisho. Munaasabaddan waxaa ka qayb galay Wasiiru Dowlaha Wasaaradda Caafimaadka Maryan Maxamed Xuseen, xildhibaano ka tirsan dowladda Soomaaliya, ururka dhakhaatiirta ah, agaasimo waaxeedyo ka tirsan wasaaradda caafimaadka, xubno sare oo ka socday hay'adaha caalamiga ah ee ka shaqeeya arrimaha caafimaadka, culimo oodiin, dhakhaatiir, bahda caafimaadka iyo marti sharaf kale. Xuska toddobaadka naasnuujinta ayaa ujeedadeedu tahay in hooyooyinka lagu dhiirigeliyo inay nuujiyaan carruurtooda dhowaan dhashay si kor loogu qaado difaaca jirka. Naasnuujinta hooyada ayaana ilmuhu ka helayaa nafaqo dhammaystiran oo uu ilmuhu u baahan yahay lixda bil ee ugu horeysa waxaana sidoo kale koraya garaadka caruurta taasi oo ka dhigaysa in ilmuhu uu noqdo mid maskax ahaan iyo jir ahaanba fiyow usaame cabdi cali agaasimaha waaxda nafaqada ee wasaaradda caafimaadka ayaa ugu horeyn goobta ka hadlay isagoo sheegay inay muhiim tahay in hooyooyinku ay caruurta siiyaan naasnuujin dhammaystiran lixda bil ee ugu horeysa dhallaanka si xanuuno iyo cudurro ay uga uga difaacaan waa ognahay adduunyada sida hadda la sheegay wax ka badan boqolkiiba afartan ayaa mataqaanaa wax la xiriiro nafaqa darro iyo naasnoojin la-aan darteed caruur ah oo dhintaan soomaaliya reedka exclusive breastfeedingka ama naasnoojinta dhammaystirtiran ee lixda bilood ee ugu horeyso aad ayuu u hooseeyaa waa wax ka hooseeya boqolkiiba soddon ama ku dhow saas liajligeed waxay u baahan tahay wacyigelin dheeraada mudland iyo marwooye naasnoojinta sida aan sheegnay keliya dhallaanka ma u ahan muhiimad waxay sidoo kale muhiim u tahay
dhanka kalena doctor maryan maxamed xuseen wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay inay xoogga saarayaan umulisooyin tababaran oo bulshada ku wacyigeliya muhiimadda naasnuujinta lagana helo degmo iyo tuulo meel kasta oo soomaaliya ah waxaan u baahannahay dadka wacyigelin yaa wacyigelin samaynaya umuliso tababaran waxaan annaga wasaaradda caafimaadka umuliso iyo neersi tababaran ayaan waxaan rabnaa inaan badino si degmo kasto iyo tuulo kasta looga helo ka wasaarad caafimaad ahaan commitmentgaas inaan galno oo aan gabdho badan iyo wiilal badan aan soo saarno especially gabdhaha inaan u badino oo si ay hooyada ay si fiican u fahansiiso ugu dambeynna wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya doctor cali xaaji aadan oo munaasabadda ka hadlayay ayaa sheegay inay diiradda saarayaan muhiimadda ololaha toddobaadka naasnuujinta oo uu sheegay in boqolkiiba soddon keliya ay naasnuujin saxa sameeyaan hooyooyinka soomaaliyeed sustainable development goolka la higsanaya laba kun iyo soddonka dunida waxaa la higsanayaa in exclusive breast feedingka la gaarsiiyo ilaa boqolkiiba toddobaatan dalkeena tirakoobkii statitiska u dambeeya waxaa la tilmaamayaa inay marayso hadda boqolkiiba soddon iyo afar taas oo macnaheedu yahay yoolka la higsanaya inaan aada uga fognahay waxaa laga maarmaan ah in aan yoolkaas gaarno oo wax aada u fudud oo annaga nagu xiran ma aha wax ku xiran dhaqaalo badan in la bixiyo ma aha wax ku xiran inaa maarata deeq bixiyo inaan wax ka sugno ma aha wax ku xiran xataa dowladda ina miisaaniyad aan ka sugno waa wax ku xiran simbal ah dhammaanteen haddii aan u istaagno laga meel gaari karo
toddobaadka naasnuujinta ayaa muhiim u ah hooyooyinka soomaaliyeed iyo caruurtooda waxaana looga hadlaa doodo ku aadan sida bulshada loogu wacyigeli lahaa iyo muhiimadda ay leedahay naasnuujinta